qaar ka mid ah gabdhaha soo dhammaystay dugsiyada sare ee deegaanada jubbaland ayaa u fadhiistay imtixaan lagu kala saarayo ardayda doonaysa in ay ku biiraan macadka umulisooyinka degmada kismaayo imtixaanka ardayda ku biiraya macadka umulisooyinka ayaa waxaa furay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland maamulaha macadka umulisooyinka degmada kismaayo jamiila xasan ciise ayaa ka warantay sababaha ay sanad walba usoo xushaan gabdhaha lagu tababaro macadka waxaan ahay maamulaha maxadka tababarka umulisooyinka jubbaland maanta oo ay taariikhdu tahay toddoba-iyo tobanka bishii tobnaad labada kun iyo labaatan iyo kooda waxaasi rasmi ah noogu bilowday imtixaankii sanadlaha ahaa oo ay gabdhaha jubbaland kusoo geli jireen qaybta umulisooyinka imtixaanka qaadashada ardayda ee community five guud ahaan ardayda imtixaanka noo fadhiista maanta kismaayo waa lixdan iyo laba arday waxaan aada uga faraxsanahay inuu maanta nagala soo qaybgalay wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland inuu imtixaanka noo furay waana markii ugu horreysay wasiir caafimaad nagala soo qaybgalay imtixaanka sidan oo kale ah ugu dambeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland maxamed ibraahim oogle oo furay imtixaanka ayaa kula dardaarmay gabdhaha ka qaybgalaya imtixaanka in ay muujiyaan dadaal si ay uga mid noqdaan ardayda macadka
doctoresa jamiila iyo qolooyinkii imtixaanka ilaalinaya ee xamar noo keenay marka hore waxaan rabaa ardayda imtixaanka gelayso inaan in idhaahdo marka hore inaad soo baasteen oo imtixaanka inaad gashaan marka koobaad hambalyo marka labaadna imtixaanka allah idiin fududeeyo waxaan fila imtixaanka inuu imtixaan soomaaliya oo dhan maanta laga qaadayo inuu yahay laakiin ka jubbaland ahaan laba shay ayaan isku dayna inaan qabanno qaybta koowaad waa imtixaankan in lagu qaado meelo badan si uu u gaaro deegaanka jubbaland oo dhan imtixaankan maanta wuxuu ka qabsoomi doonaa kismaayo dhoobley oo ah gobolka loa jubba gadow wuxuu ka qabsoomi doonaa garbaharey iyo dolow waxaan ugu talagalnay in imtixaankan tirada inta ugu badan ee gabdhaha soomaaliyeed ee reer jubbaland inay galaan si tiro fiican tayo leh ka turjuma baahida aan qabno inay imtixaankan kusoo baastaan waxaan rajaynayna imtixaankan inuu ii noqdo imtixaan fudud waxaan rajaynayna imtixaankan inay kusoo baastaan imtixaankan wuxuu noqon doonaa imtixaan cadaalada sababtay tahay waxaan keennay dad imtixaankan kor ka ilaaliyo aan ahayn macallimiintii deegaanada waxaan idinka rabaa marka inaad u bismilaysataan aad imtixaanka su-aalihiisa u dhugtaan jawaabaha aad bixinaysaanna marka koowaad marka labaad marka saddexaad aad ka fiirsato jawaabta aad bixinayso qaabkay noqonayso waxaan rajaynaynaa dhammaan inaad ku wada baastaan intaanan maanta ku baasin imtixaanka sanadka dambe insha allahu tacaala ayaa haddana iin furan waxaa tihin gabdha yar wakhtiga wuu badan yahay marka inaad ka faa'iidaysataan fursadda taalla si ka wasaarad ahaan annagana aan mar kasta wakhtigeenna aan u gelino